bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى baabu ma jaءa fi الnahyi عan الtarajul إla غibا baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fi nnahyi iska reebidda la yska reebay can itarajuli shanlaysiga ilaa gibban tooka tooka ma ahane ama cabaar cabaar ma ahane ayb atarajul waa shanlaysiga gibbanna waxa ay tahay qofku markuu maantoo kale shanlaysto berri uu ka boodo berri dambe uu shanlaysto asalkeedana ibnulatiir wuxuu leeyahay geela biyo cabkiisa ayay ka timid oo hadduu maantoo kale cabo ou maalin ka boodo maalinta labaad saddexaad uu yimaado u cabo ayaa waxaa la yidhaahdaa hibban ayuu u cabay ayb hibban marka waa un tooko tooko waay macnuhuna marka meesha ku jiraa waxa uu yahay tarafuha iyo ziinada badanaa la diida iyo qofka inuu jirkiisa un ku mashquulo xadiidkiina waa tou ahaa albadaadatu min aliimaan badaadada iyo basaasnaanta iimaankay ka mid tahay oo qofku inaan aakhiradiisa un inuu xoogga saaro oo adduunyadan iyo ziinadeeda iyo maadaama wax iska dhammaanaya ay tahay iyada un inuunan mashquul ku ahaanin mar kasto ayb qaala xadaanaa cali bnu khashram qaala akbaranaa ciisa bnu yunus can hishaamin wahuwa hishaam bnu xasan alqurduusiyu can اlxasan wahuwa albasriyu can cabdillaahi bni muqafal samaacu lxasan can cabdillahi bni muqafalna culimo badan waa sugaayaan qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi nebigu wuxuu reebay can itarajuli shanlaysiga ilaa qibban marmar maahane tooka in maalin walba aan markaa shanlada la shanlaysanin ee cabaar cabaar loo qofku u shanlaysto qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can hishaami naxwahu xadiid marka waxaa jiro xadiidi qataada uu yihi nabiga sal ll slam kanat lahu jummat dakmat ninkan marka yani wuxuu leeyahay anas wuxuu lahaa tin weyn ayuu lahaa fa amarahu nebigaa wuxuu amray an yatarajala kula yowmin maalin walba inuu shanlaysto ayuu nebigu amray nasaa-i baa warinaya xadiidkaasna waxaad moodaa marka kan iyo inuu iska hor imaanayo kaas yani xadiid abi qataada ayaan ujeedaa iyo kan anas maa abu qataada oo abu qataada radia allahu canhu tin weyn buu lahaa nebigaa wuxuu amray inuu mar kasto maalin walba inuu shanleeyo tintiisa kanna wuxuu leeyahay nahaa can itarajuli ilaa gibban inay iska hor imaanayaan aad moodaa marka sida loo jamcinayo ama tawfiiquna waxa uu yahay munaawi faydulqadiirka sida uu ku sheegay oo wuxuu yihi xadiidu abi qataadata maxmuulu calaa annahu kana muxtaajan litarajuli kula yowmin waxaa lagu xambaarayaa xadiidka abu qataada maalin walba shanlada inuu u baahnaa oo tintu hadday badan tahay xoogaana jilicsan tahay iyada dhanba waa fool xumaanaysa haddaan maalin walba la shanlaynin marka inuu isagu maalin walba u baahnaa lighasaarati shacarihi tintiisa badnaanteeda darteed midkaan nebigu uu reebayana nahaa rasuulu llahi sala ll ly slam can itarajuli ilaa gibban waa ninkii aan u baahnayn isaga markaas oo dadka qaar tintoodu hadday maantoo kala shanleeyaan berri waa iskaga soco karaan iyadoo aan markaa aynan u baahnayn ayb labadaas xaaladaa lagu kala xambaaraa suyuudi isaga wuxuu yidhaahdaa nahyigaana wuxuu yahay karaahatu tanziih waaye ee abu qataade xadiidkiisuna libayaani ljawaaz waaye libayaani ljawaaz inay bannaan tahay in la shanlaysan karo maalin walba tinta xadiidka abi qataada ayaa laga qaadanaya in maalin walba la shanlaysan karo ay bannaan tahay midkaanna waxaa laga qaadanaa sida afdalkee fiican qofku inuu gibban u shanlaysto ayb aduu labadaas tawjiih ayaa xadiidka lagu tawjiihiyey ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can anas xadiidka anasna ee uu tilmaamay waxaa ku jirtay nabiga salى اllahu عalayh wali wasalama yukhiru duhna ra'sihi wa tasriixa lixyatihi nebigu wuxuu badin jiray madaxiisa inuu dhaasho oo uu yacni subko garkiisana uu shanleeyo waxaa ka muuqda midkaasna inuu nebigu shanlaysan jiray mar walba waa badi jiray waa badin jiray inuu aada u shanlaysan jiraa ka muuqanayso garka iyo tintiina waa isku mid dabcan ee midkaas isaga anas waxaa ku jiro yaziid ibni abaan alraqaashi alraqaashiy waana daciif haddii uu ansaxana sidii kii hore loo jamciyo unbaa loo jamcin qaala baabu maa jaa-a fi liktixaali wuxuu ku yimid indhakuulashada ziinada iyo libaaskay ka mid tahay qaala xadaanaa muxamed bnu xumaydin wahuwa araasiyu qaala xadaanaa abu dawuud alطayaalisiyu can cabaad bni mansuur wahuwa cabaad bnu mansuur annaajiyu saduuqu rumiya bilqadar wakaana yudalisu watagayara biakarah watagayara biakharah rawaa lahu albukhaariyu tacliiqa walarbacah can cikrimata can ibni cabaasi ana nabiya sal l slama qaal iktaxiluu biاlihmidi ihmidka ku indhakuusha ihmidkuna waa dhagax laga sameeyo indhakuusha ayb weliba ihmidka ugu fiicani waa midka asbihaan lagu sameeyo oo axaadiista qaarna ay kusoo aroortay asbihaanna magaalo eeraan ka mida waayo haddaba sideeda u taagan dhagaxa meeshaas marka dhagaxeeda indhakuusha laga sameeyo kaasuu nebiga ayaa kaasaa aada loo sii ammaanay iktaxiluu bilismidi ismidka dhagaxa dhagaxaasi ku indhakuusha fa inahu yajlu lbasara fa inahu isaga yejlu wuxuu feydayaa albasara aragga wa yunbitu shacra tinna waa soo dhalinayaa tintana waa soo dhaliyaa araggana waa u fiican yahay ayb indhakuusha soomaalidu naagaha keliya inay indhakuushaan ayay u taqaanaa nin indhakuulanaya hadday arkaan waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan war ninkan naagta iska dhigaa waa maxay laakiin indhakuushu dumar keliya maaha wax dumar keligood ay leeyihiin maaha ragga laftooda waa indhakuushaan nebiguna waa indhakuulo jiray sala allahu calayhi wasalam daawana waa kaa nebigu ku tilmaamay wa zacama ana nabiya sal ll l slama wuxuu sheegtay zacamadan marka faacilkeeda daahir ibnu cabaas ayb haddii marka ibnu cabaas uu yahay waa xaqiiqo waayo wazacama wuxuu sheegay ibnu cabaas ana nabiya sal ll slam nebiga kaanat lahu mukxulatun weel indhakuusha ou ku shubto ama uu ku indhakuushow lahaan jiray mukxulatun waa ismu laala waayo wuxuuna ku yimid calaa gayri اlqiyaas ayuu ku yimid mula mukxulatun ayaa la yidhi mikxalatun iyo asalku ou ahaan lahaa laguma keenin ama mikxaal waxaa la yidhi marka mukxulatun dhowr xabooshaad noqotay buu ku jiraa muduqun iyo mukxulatun iyo mudhunatun iyo wax sidaas oo kale dhowr xaboo sidaasaa jirto kaanat lahu mukxulatun ayuu lahaa yaktaxilu bihaa yaktaxilu ou ku indhakuusho bihaa ay minhaa xaggeeda ayb oo indhakuusha ka indhakuusho kula laylatin habeen kasto halaaatan saddex fii haadihi tan wa halaaatan saddexna fii haadihi midan saddex iyo saddex xadiid abu daawuudna wuxuu leeyahay waman iktaxala falyuutir indhakuusha marka in tira isdheer laga dhigaa fiican hal iyo hal saddex iyo saddex shan iyo shan tiro isdheer baa fadli badan qaala xadaanaa caliy bnu xujirin wahuwa sacdiyu wa muxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qal xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khaalid alwaasiطiyu can cabaad bni mansuuri naxwahu qaala wafi lbaabi can jaabirin wabni cumar qaala xadiidu bni cabaas xadiidu xasanu laa nacrifhu calaa hada lafdi ma ku naqaana buu yihi lafdigan uu ku yimid ilaa min xadiidi cabaad bni mansuur inuu yahay maahan qaala waqad ruwiya min gayri wajhin can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama waxaa laga wariyey nebiga hal waj wax ka badan anahu qaal calaykum biاlihmidi waxaad ogaataan ood ku dadaashaan ihmidka dhagaxaas indhakuusha laga sameeyo ihmidku waa jiraa hadda lafteeda waa lagu gadaa meelaha indhakuulaha iyo lagu gado dhulkan weliba xijaaz iyo aad baa looga isticmaalaa ayb fa inahu yajlu lbasara aragga ayuu faydaa wayunbitu shacra tintana waa dhaliyaa qaala ba marka indhakuushu inay bannaan tahay ziina ziinada bannaanna ay ka mid tahay yaa laga qaadana qaala baabu maa jaءa fi الnahyi can اجtimaali الsamaaءi wاlاxtibaaءi bthawb اlwaaxid baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi nahyi iska reebidda layska reebay can اجtimaali الsamaaءi marada laysku duuduubo ijtimaalu samaa macnaheedu wuxuu yahay laba tafsiir baa lagu fasiraa midna luqawiyiinta ayaa wataan midna waxaa wataan fuqahada luqawiyiintu ayagu waxay leeyihiin marada qofka inuu hal maro weyn jirkiisa dhan ku duuduubo gacmihiina uu gudaha gashto qofkii marka wuxuu noqonayaa meel ka duleeshaba uu gacmaha ka soo baxsado iyo ma lahaanayo ayb ijtimaal assamaa isku duuduubidii dhagaha la-ayd yacnii meel duleesho male waayo qofku luqawiyiintu saasay dhahaan waxaana loo reebay marka sidaa marka la yidhaahdo xarajka ku jiro ilaa qofka salaada markuu dukanayo inuu dhaqdhaqaaqou rabaa gacmihiibuu kor u qaadayaa meeluu ka qaada male isaga dhan waa togtogan yahay ee macnaha fuqahaduna waxay yidhaahdaan ijtimaalu samaa waxaa laga wadaa maro weyn oo hal xabaa intuu sidaa gadaashiisa usoo mariyo ee labadeeda labadeeda yani waxaan ujeedaa dhinac inuu iska soo mariyo dhinaca midig iyada oo dhanna inuu dhabarkan garabkan midigta bidixdaa uu saarto oo ninkii marka wuxuu noqonayaa nin hal dhinacna maro uga daboolan tahay dhankan kalena ka qaawan ayuu noqonayaa maro weyn buu intuu soo qaado ayuu dhinaciisanbuu saa kusoo dhahayaa labadeeda darafna intuu saarayaa marka waxaa muuqanayso cawradiisa binaan calaa dalika marka tafsiirka fuqahada haddii la qabto cillada loo diiday waxay tahay cawradaa faydan tafsiirka fuqahadana fiican ibnu rajab fatxulbaariga sidaas uu ku yidhi mar haddii fiqhi laga hadlaayo iyo macaanida sharciga la fasiraayo falqowlu qowlu lfuqahaa hadday iskhilaafaan luqawiyiinta iyo fuqahada fuqahadaa ku lahaanayaan marka walixtibaa'ina waa jilib xirashada qofku inuu marada jilibka ku xirto ayb bithawbi lwaaxidi hal maro qofka inuu ku jilib xirto macnaha laga wadaa waxay tahay maro labaad ma haysto isaga dhanba hal maro ayuu wataa halkaas maro ayuu jilibkana ku xirtay haddii marka uu hal maro jilibka ku xirto qofka hortiisa fadhiyo cawradiisiibuu arkayaan ayb qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid qala xadaanaa yaxya bnu cabdiraxman can suhayl bni abi salix can abiihi abu saalix asamaan can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can libsatayni laba hay-atu labisasho assamaa'i midaas marka dhinac uu ka qaawan yahay marada dhinac uu isugu geynayo amase midda uu marada isku wada duuduubayo kulligiis waan yaxtabiya arajulu iyo ninka inuu jilib xirto bithawbihi maradiisa halka maro oo wato inuu ku jilib xirto laysa calaa farjihi farjigiisa korkiisa xaal uusan ahayn minhu marada xaggeeda shay-un waxba ayb jumladaa laysa marka waa jumla xaaliya farjigiisa marka korkiisa marada xaggeeda xaal uunan ahayn shay-un waxba qala wfi lbaabi can caliyin wabni cumar wacaaishata waabi saciidi wajaabirin waabi umaama qaala xadiidu abi hurayrata xasanu صaxiix waqad ruwiya hada min gayri wajhin ayaa la wariyey can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu alayhi wasalam baabu ma jaءa fi muwaasalati shacri tinta xiriirinteeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay muwaasalatu shacri marka tinta in tin lagu xiro lagu kabo ayb tinta marka in la kabo oo wax kale lagu xiro oo qofka marka haweeneyda ay moodsiiso inay tin dheer tahay loo maleeyo ayb zuur iyo khiyaanana waa ku jirtaa macnahaas baana marka loo reebay qaala xadaanaa suwaydun wahuwa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal l l slama qaal lacana allahu allah lacnado alwaasilata midda xiriirinayso tinteeday tin ku xiriirine ama qof kaley u xiriirinaysaa waalmustawsilata midda dalbanayso tan ha la ii xiro buruko iyo tinka tinteeda waxaa la iigu xiro midda dhahayso waalwaashimata midda jirkeeda dulduleelinayso oo wax ku sawirayso ama wax ku qorayso washmiguna wuxuu yahay in cirbad maqaarka inta lagu dulduleeliyo qad iyo wax lamida oo sawir ama farta la rabo markaa inta wax lagu soo sameeyo lagula shubo marka qad jirkiibaa marka waxaa ku qormaya magacaas ama masawirkaas ayb washmi ayaa la yidhaahdaa waalmustawshimata iyo midda dalbanayso ayb naagihii marka haddii loo diiday dabcan nimankii min baabi owlaa mama u banaana ee waxaasi naagaha u badan saaun buu xadiidka u yidhi qaala naaficu naafic waxa uu yidhi alwashmu washmigu fi llithati ciridka ayuu ahaadaa ayb allithatu waa ciridka yacnii isagu wuxuu leehay washmigu waa in ciridkan inta la dulduleeliyo wax lagu shubo cagaar ah ee washmigu kaas waa yidhi marka haddee lithada uma khaas aha laakiin ama ciridkaa lagu shubo ama jirka meel ka mida looga shubo waa isku mid dhaqankan soomaalidu aada uguma badna lithada waa dad intay ciridka iska dulduleeliyaan wax ku shubo waa jiraan xabashadan waa sameeyaan sidaas etoobiyaanka iyo dadyow badan oo sidaas aada ku arkaysaa jira ciridkooda saa yeelahaayb washmiguna de waxa jirka iyo lagu qorqoro waay gaaladaa aada uu qaalib uga yahay dad baaba sameeyo oo lacaga ku qaato meele ay u furan tahay ummadaha gaaladaana wax aanba korkiisa uusan ku oolin show maba jiraad isleedahay ayib dadkan marka gaaladan cadcad iyo aada ugu badan weliba lacnad buu soo jiidaa marka qofkii marka ku dhigto carabtuna de shaam iyo dhulkan kaleo maqrib alcarabi tunis iyo aada waa ku badan yahay dad badan baa sameeya haddii marka qofku uu towbad keeno amaba uu soo islaamo isagoo waxa ay ku yaallaan inuu iska zuuliyaa waa muhim haddii uunan zuuli karin ilaa in maqaarka la fujiyo maahane waxba maqaarkiisa iska fujin maayo markaasi ilaahay unbuu u toobad keenaya isagoo ka xun ee arrintaana ka qoomamaynayo wax dhibaataana korkiisa maahan insha allah ayb xadiidku waa idlaaqay hadda marka meeshaan mas'ale marka mas'aladan waasilada ku xiranaa waxay tahay tinta yaan wax lagu xirinaa la yidhi wasliguma wuxuu gaar u yahay tinta in tin kale lagu xiro maa la diidaa mase in waxyaabo kale lagu xiro xataa lama ogola maro iyo dun iyo xarka iyo in lagu xiro xarka waxaa jira madmadoow oo tin la ysaga malayn karo haddii lagu qabto tintii lagu xiro halkaa lasoo gaarsiiyo ma waxay noqonaysaa wasligan ma soo gelay mase ma soo gelayso waa maxal marka ahlucilmigu isku khilaafeen riwaayaadku waxay tilmaamayaan waa idlaaqayaan hadda bacdi riwaayaatna waxay leedahay zajara rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu zajriyey oo aada u canaantay an tasila almar'atu bishacrihaa shay-an naagta inay tinteeda wax ku xirto an tasila almar'atu bishacrihaa shay-an ayb shay-an marka waa waxaa weeyaan waa nakiratun fi siyaaqi alihbaat hadda nafyi meeshaan ma yaal nakiratun fi siyaaqi alihbaat maxay keenay marka ilaaq cumuum ma keenaysa ilaaqay keenay marka waa mutlaq waxa lagu xirayo ayb daliilna marka jumhuurku u yahay xadiidkan ayb layth bnu sacad abu cubaydna in badanoo fuqahadana siduu kasoo guuriyey iyagu waxay ku tageen ana almumtanica min dalika waslu shacri bishacri tinta in tin lagu xiraa la diiday wa ama idaa wasalat shacrahaa bigayri shacri waxaan tinahayn hadday ku xirto min khirqatin good iyo wagayrihaa falaa yadkhulu ma soo gelaya kaas ayb abu daawuud bisanadin saxiix wuxuu kusoo saaray can saciid bni jubayr qaala wuxuu yidhi laa ba'sa bilqaraamili laa ba'sa bilqaraamili imaam axmedna sidaasuu ku tegay waalqaraamilu jamcu qarmal nabaatun طawiilu اlfuruuci layinun wاlmuraadu bihi khuyuuط min xariir naagta hadday tinta dun ama xarko xariir ah ku xirato dhib male buu yidhi saciid ibnu jubayr imaam axmedna sidaa buu ku tegey ayb culimada qaarkood madhab saddexaaday qaadeenoo waxay leeyihin waa kala sooceen oo waxaa la kala qaadaa bay leeyihin tintu inay asturan tahay iyo inay muuqato haddii inta tintii maryo iyo la geliyo ama xarko iyo inta tintii lagu xiro ee haddana meeshii maro iyo wax kale lagu sii duubo gamba iyo wax lamida lagu xiro sidaa marka ay tahay zuur iyo khiyaana ku jirto leanna naagtaasi waxaa loo malaynayaa naag tin dheer mana tin dheer beenay sheegayna ayb zuur iyo waxaa ku jira marka iyo been ee zuurkaana waa la reebay weliba riwaayada muslim waxay leedahay xadiidi qataada can saciid cinda muslim nahaa can izuuri nebigu wuxuu reebay zuurka beenta ayb wa fii aakhirihi waxaa ku jirtay alaa wahada zuuru kanna waa zuur oo naagaha qaarkood waxay sameynayaan madaxooda intay geliyaan maryo iyo ayay intay geliyaan bay markaasi gambada intay ku xiraan markaasay halkaa la ekaaneen taaloog dheer baa soo baxay waayihii hore itaageer ay dhihi jireen itaageer tintaa marka tintii waxaa laga yaabaa tin kale kuma xiraysa laakiin waxaan ay kuusayso qofka wuxuu u moodayaa inay tin dheer tahay mana tin dheera binaan calaa dalika marka waxay leeyihiin haddii tintu ay muuqato waaba la fahmaa laakiin hadday qarsoon tahay zuurkii iyo beentii baa imaanayo ma la marka la ogolaan maayo adu calaa kulli xaal madaahibtaas baa ku jirto mas'aladan ayb haddii marka la yidhaahdo tintu wax kale waa lagu xiri karaa waxaa la diidaa waa unsha tin bani aadan timahan hadda lagu xiraa maxay noqonayaan tima artificiaala waay kuwaan ama xarko madmadow oo tin loo ekaysiiyey waayo tin un bay la mid noqonayaan leanna zuurkii iyo beentii waa taagnaanaysaa ayib washmigu isagana xaalkiisu saas waay qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala wafi lbaabi can caaishaةa wabni mascuud wa asmaء binti abi bakri wamacqil bni yasaar wabni cabaas wamucaawiya qaala baabu maa jaa fii rukuubi اlmayaatiri baabu bayaani maakii caddayntiisiibuu baab ee jaa-a ku yimid fii rukuubi اlmayaatiri mayaatirta in la koro oo la fuulo almayaatir waa jamcu miitharatin waa xariir guduudan oo naaguhu ay samay jireen fardaha iyo kabadooda ayaa la kor saaraa si ay markaa barkin ay ku fadhiistaan qofka faraska wado ayay u noqonaysaa mayaathir marka waa miithara ayb oo la jamciyey taasaana laga wadaa xariir guduudan oo qofka uu barida iskaga dhigo marka uu fuulayo dameer ama faras ama wax lamida ayb almayaathir marka bari dhowr weeyaan qala xadaثna caliy bnu xujrin qala xadaثna caliy bnu mushir qala xadaثna abu isxaaq الshaybaniy huwa sulayman bnu abi sulayman fayruz can ashcata bni abi shachaa can mucaawiyata bni suweyd bni muqarin can ilbaraa'i bni caazibin qaal nahaa rasuulu llahi sala ll slam can rukuubi lmayaahiri nebigu wuxuu reebay mayaahirta in la koro oo la fuulo mayaahir ilxumur waay ayb wayuqaalu alurjuwaan waa xariir guduudan waa xariir ahaantaana xaaraan ka dhigaysa ee in mare layska xijiyo faraska wax dhiba male taa iyadan qala wfi اlbaabi can caliyi wamucaawiyata qala xadiiثu اlbara xadiiثu xasanu صaxiix waqad rawaa shucbaة can ashcata bni abi shachaa naxwahu wafi اlxadiiثi qisat qala baabu ma jaءa fi firaashi الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam nabiga firaashkiisu wixii ku yimid cadayntiisa gogasha nebiga say ahayd salى اllahu عalayhi wasalam qala xadaثna caliي bnu xujri qala akhbarana caliي bnu mushiri can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa qaalat inama kana firaashu rasuuli اllahi sal l slam nabiga firaashkiisu wuxuu ahaa aladii yanaamu calayhi uu korkiisa ku seexan jiray adaman ayuu ahaa adaman marka riwaayada muslim saasay dhigay adaman nusakha tirmidigana waxaa ku taalo adam biduuni alf aliflaana ku taal sooma kullu nusaq saasay dhahayaan marka adam marka la yidhaahdo de luqatu waxaa weeyaan kutibat calaa luqati rabiica luqadii rabiica lagu qoray marka iyaga alif kuma taagaan mansha ismiga mansuubka ee munawanka ah ismiga mansuubka ee munawanka ah alif maku taagayaan ra-aytu zayd ayay leeyihiin taasoo kaleu isaga soconaa marka ayb wuxuu ku seexan jiray marka firaashka uu ku seexdo wuxuu ahaa adaman marka adaman waxaa laga wadaa maqaar ayuu ka samaysnaa maqaar idin xashwuhu cubkiisa lagu cubayna liifun ayuu ahaa qumbaha caleemihiisa ayuu ahaa geedkan qumbaha korkiisa wuxuu leeyahay caleemo yaroo khafiifo haddii laga fiiqo aada khafiif u ah kaasaa marka lagu cubay oo joodarigii cub looga dhigay beryihii horena waa las waa laga samaysan jiray joodaryaalka ayb beryihii hore hadda meesha suuf iyo laga geliyo qumbahaasaa laga geli jiray naam qumbuhu marka qabow iyo wuxuu leeyahay jilaac waana jilecsan yahay marka nebigu sal ll cl slam wuxuu ahaa firaashkiisu harag cubkiisana waxaa laga dhigay liifun xashwuhuna wuxuu ahaa liifun liif waxashwuhu cubkiisana liifun qumbahaas korkiisa waxa laga fiiqfiiqo ee markaa jilicsan ayuu ahaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wafi lbaabi can xafsata wajaabirin qofku marka inuu firaash samaysan karo firaashkaasna ka dhigan karo firaash jilicsan wax dhiba male qaala baabu ma jaءa fi اlqumusi qamiisyada wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay alqumus waa jamcu qamiis fucul ayaa lagu keenay waa faciil oo jamcu jamcu tagsiirkeeda fucul lagu keenay ayb waana jamcu kahra qala xadaثna mxamed bnu xumaydin الraaziyu qala xadaثna abu tumaylata abu tumayla yaxya bn waadix alansaariyu almarwaziyu hiqat wاlfadl bnu muusa wahuwa الsinaaniyu wazayd bnu xubaab wahuwa alcukliyu can cabdilmu'min bni khalid wahuwa abu khalid almarwaziyu اlqaadi ayb can cabdillaahi bni buraydata can umi salamata qaalat kana axaba اhiyaabi ilى الnabiy sal ly slam alqamiisu kaana alqamiisu qamiisku wuxuu ahaa axaba hiyaabi dhar midka loogu jacayl badan yahay ila nabiy sal l slam nebiga qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib inamaa nacrifuhu min xadiidi cabdilmu'min bni khaalid bis aan ku naqan tafarada bihi isagaa la gooni noqday wahuwa marwasiyun qaala warawaa bacduhm hada alxadiida can abi tumaylata can cabdilmu'min bni khaalid can cabdillaahi bni buraydata can ummihi can ummi salma oo xadiidka marka cabdulmu'min baa layskugu khilaafay marna abu tumayla ragga abu tumayla yaa laga qaarkood waxay ka wariyeen abi tumayla can cabdilmu'min can cabdillaahi bni buraydata can ummihi meeshaa wuxuu soo geliyey can ummihi marka can ummi salama wa ummu cabdillaahi bni buraydata laa tucrafu ummu cabdillahi bni burayda la garan maayo xadiidka marka khilaafkaas iyo iyo waxyaabahaas baa marka ayaa dacfiga kaga jira qaala wasamictu moxamed bna ismaaciil qaala xadiidu bni buraydata can umihi can umi salamata asaxu muxuu ka asaxnimo badan yahay asaxu min xadiidi cabdillaahi bni buraydata can umi salama wainamaa yadkuru fiihi abu tumaylata can umihi ayuu sheegay qaala xadaana ziyaad bnu ayuub qala xadaثna abu tumaylata can cabdilmu'min bni khaalid can cabdillahi bni buraydata can umihi waa kaa can umi salamata marka moxamed bnu xumayd araazi baa riwa isaga waa ka tegay can umihi riwaayadiisa maleh ziyaad bnu ayuubna can umihi buu keenay ayb moxamed bnu xumaydna walba daciif buu ahaa can umi salamata qaalat kana axaba hiyaabi ilaa rasuuli lahi sal l slam alqamiisu qala xadaثna caliي bnu xujri qala akhbarana alfadl bnu muusa riwaayadii kale waa kan oo fadli ninkii kale ee abu tumayla la lamaansanaa isna riwaayadiisa feeri can cabdilmu'min bni khaalid can cabdillaahi bni buraydata can ummi salama marka waxa can ummihida abu tumayla riwaayadiisuu ku jiraa riwaayadan kale male iyada can ummi salamata qaalat kana axaba hiyaabi ilaa rasuuli illahi sal l slam alqamiisu qala xadaثna caliy bnu nasr bni caliyin iljahdamiyu qala xadaثna cabdisamd bni cabdilwaariث qala xadaثna shucbatu can اlacmash can abi salix can abi hurayrata waa mashhuur sanadkan qaala kana rasuulu lahi sal l slm idaa labisa qamiisan nebigu hadduu qamiis gashanaayo bada'a bimayaaminihi midigtiisuu ku bilaabayay ayb xadiidkan isaga marka kan waa saxiix maadaama nebigu gashtay marka istixbaabuu tusaa ficilkaas rasuulka sal l slam qamiiska la sheegayana ama waa shaati dheer amase qamiiskan hadda la yaqaanaba qamiis waa uun dhar korna madaxa laga soo gashto gacmana leh waay marka waxa madaxana laga gashan karo gacmahana leh waxay noqonayaan ama waa qamiiskan aan naqaano thawbka iyo shaatiga shaatiga lafti laftiisa dheer waa iska qamiis ayb qaala waqad rawaa غayru waaxidi hada اlxadiiثa can shucbata bihada اlisnaad walam yarfachu in badan marka shucba xadiidkanay ka wariyeen maynana rafcinin wainamaa rafacahu cabdusamad cabdusamad bn cabdilwaariث ayaa rafciyey qaala xadaثna cabdullahi bni muxamed mararka marka cilalka badanaad waa khilaaf ruwaadda dhexdooda ka imaanaya walidalika marka qofka si uu cilalka u fahmo wuxuu u baahan yahay ruwaadda dabaqaadkooda inuu fahamsan yahay dabaqaadka markaan leeyahayna middaan ibnu xajar maaha dabaqaadkiisa taqriibka ee waxay tahay culamaa ulcilal ruwaadda mukiriinta ah matalan zuhri dadka ka wariyoo kale dabaqaaday u sameynayaan adabaqa aluulaa adabaqa athaaniya athaalita araabica khaamisay ka dhigaan dadkaas marka tirada badan ee saa loo kala qeybiyey hadhow hadday iskhilaafaan ardada zuhri waxa wax lagu kala rajaxayo waa xifdiga iyo itqaanka dabaqaadkaas dabaqa aluulaa maalan waxaa la gelinaya malik sufyaan bnu cuyayna waxaa la gelinaya yunus bnu yaziid ilayli cuqayl bnu khaalid dabaqa thaaniya owsaaci iyo kale la gelinaya dabaqa thaalitha sufyaan bnu xusein iyo amaaba yacni kuwa hoosaa la gelinaya wahaakada adu marka taas dabaqaadkaas in la barto waa muhim wax badanna waxaa iftiiminaayo ibnu rajab shara sharxu cilali tirmidiga ibnu rajab hadhow marka waa la iskhilaafay waa mid waa rafciyey mid waa waqfiyey mid qof buu ku siyaadiyey mid khilaafkaasi marka maxaa lagu rajaxaa waxyaabahaasay ku rajaxayaan awalan inaad dabaqaadkii kala taqaano haaniyan haddana waa inaad barataa ruwaadda uu ku dhacay jarxiga muqayadka oo maala raawi baa waxaa la leeyahay fulanu can fulan dacfi baa ku jiro ama fulanun yahimu can fulan hebel markuu ka warinayo hebel waa wahmiyaa isagii hadhow marka waxay noqonaysaa in haddii ninkii sidaa la yidhi uu la goo gees u baxay cilaa ima meesha ku imaanaysa ikhtilaadka oo kale fulanun ikhtalata biakhara qabla alikhtilaad hebelaa ka wariyay hebel bacda alikhtilaad buu ka wariyay waa lagu kala rajaxaa wax badan ayb cilmiga marka cilalku uun hadda qaacido la yska xifdiya ku imaan maaye waxaa lagu fahmaa sida badan de culammada kutubahooda in la akriyo markas oo hadda marka kutubu sita iyo qofka hadduu mumaaraso ku sameeyo wuu fahmi karaan qaala waqad rawaa gayru waaxidin hada alxadiida can shucbata bihada اlisnaadi walam yarfachu wainamaa rafacahu cabd الsamad qala xadaثna cabdullahi bn mxamed bn اlxajaaj aلsawaaf albasriyu whuwa صaduq rawaa lahu tirmidiyu faqad wa kana khatana mucaadi bni hishaam ninka uu ka warinayo gabadhiisuu qabay qala xadaثna mucaad bni hishaamin الdastuwaaئiy qala xadaثanii abi can budaylin اlcuqayliy huwa budayl bnu maysanata albصriy hiqat can shahr bni xawshab can asmaء bint yaziid bni sakan alansaariya qaalat waxay tidhi kaana kumu yadi rasuuli اllahi sal l slama nebiga gacantiisa kumkeeda wuxuu ahaa ila rusqi ilaa iyo wuxuu ku ekaa curcurka meeshaas nebiga kumkiisa wuxuu ku ekaa meeshaas yacnii qofka saacadda uu ku xirto curcurka halkaas
marka tarjamada iyo xadiidkan say isu mudaabaqaynayaan mar haddii la sheegay kum qamiis oo wataa w ilaa waxa kum kale waa un qamiis ayib xadiidkanna marka shahru bnu xawshab baa ku jiro qaala hada xadiidun xasanu gariib bacd alculamaana waxay yidhaahdaan isbaalka waa galaa xataa kumka oo in meeshaas curcurka ka koreeya qaala baabu maa yaquulu idaa labisa thawba jadiida riyaadu saalixiinka xataa waxyaabaha uu baabeynaya waa ku jiraa baabu maa yaquulu baabu bayaani maa kii caddayntiisiba uu baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idaa labisa haddii uu labisto thawban jadiida mara cusub qala xadaثna سweyd بن نصri qala akhbarana cabdالlah بن الmubaarak can saciidi الjurayriy huwa saciid بnu iyaas aljurayriy can abi nadrta can abi saciidi qaala kana rasuulu الlahi sal ه slm nebigu wuxuu ahaa ida اstajada thawban mara haddii uu cusboonaysiisto yani mara cusub hadduu soo helo hadduu mara cusub helo samaahu bismihi magaciisau ku magacaabayey cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an see ugu magacaabayaa markuu maradaas soo helo wuxuu dhahaya hada qamiisun cimaamatun saas oo kale ama wuxuu dhahayay rasaqani illaahu alla wuxuu igu arsuqay ow acdaani alla wuxuu i siiyey ow kasaani ilaahay wuxuu i marshiyey haadihi alcimaamata cimaamadan samaahu bismihi saas waa uma yaquulu wuxuu dhahaya allahuma laka alxamdu ilaahu amaan aday kuu sugnaatay anta kasowtaniihi adiga ayaa imarshiyey kasaada marka labadeeda mafcuul midna waa ya-da midna waa ha-da midna waa damiirkaas marka ya-da ka kalena waa ha-di labadii marka mafcuul halkaasay isugu jiraan labadan mafcuul naasalkooda mubtada iyo khabar ma ahayn baabu sa'ala iyo kasaaw ayb anta kasowtaniihi adiga ayaa imarshiyey as'aluka khayrahu khayrkiisaan ku su-aalanayaa wa khayra maa sunica lahu iyo wa khayra maa shay khayrkiisa sunica lahu loo sameeyey wa acuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lahu qaala wafi lbaabi can cumara wabni cumar dhar markii la helana alla in lagu mahadiyo ilaa ilaahay dharka nicmo alla noogu gallad sheegtay w yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa dalika khayr qaala xadahanaa hishaamu bnu yunus alkuufiyu wa huwa allu'iyu hiqatun rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadahanaa alqasimu bnu malikin ilmuzaniyu wa huwa abu jacfar alkuufiyu saduuqun fiihi liin can اljurayriyi naxwahu qaala hada xadiidu xasan qaala baabu maa jaءa fii lubsi اljubbati jubbadda labisashadeeda waxay ku yimid jubbadda waa jaakadda jaakad in la labisto oo iyadana gacmay leedahay waa jaakadda marka jubbaddu carabtu maynan aqoonin badanaana waxay ka imaan jirta shaam iyo dhulkaas jubbad labisashadeeda haddii la ogolaadana waxaa laga qaadanayaa laba mas'aleba waa laga qaadanaa dharka la diiday ee kan gaalada shabaho ee lama gashan kara la yidhi waa wixii ay ayagu bis la gooni yihiin shicaarna u noqday ayaga laakiin dharkan ayagaa labisto muslimiintiina waa labisataa ee haddii la arko qof jaakad wato qofkani gaal miyaa laysma dhahaayo dabcan leanna iyagana waa labistaan keyrkoodna waa labistaan kaasoo kale waa la ogolyahay marka wixii sidaas oo kale ayb dharka marka la diidayaa waa dhar ayaga keligood calaamad iyo shicaar u ah baxaytu qofka isagoo wata haddii la arka la fiirinayo ninkaani waa maxay la leeyahay ayib macnaha labaad oo laga qaadanaya waxay tahay dharka gaaladu ay sameeyaan in la qaadan kara oo nebiga nin boqoro gaala usoo hadiyeeyey jubbadan waa ka qaatay markaas la keeno dharkuna uu cusub yahay ma la dhaqaa ma la dhaqaayo leanna asalku waa inuu daahir yahay mana la dhaqi jirin jubbadaha marka nebiga loo keeno iyagoo cusub nebigu ou gato ama saxaabadu ay gataan hala dhaqa lama dhihin sa weel wax lagu cunoo kale maaha ayb qaala xadahanaa yuusuf bnu ciisa wahuwa yuusuf bnu ciisa bni dinaar aلzuhriyu hiqat qala xadaanaa wakiicu qaala xadaanaa yunus bnu abi isxaaq can الshacbiyi can curwata bn اlmugiiraةi bni shucba abu yacfuur can abiihi ana الnabiya slى اllahu alayh wali waslama labisa jubbatan nebigu jubbad ayuu labistay ruumiyatan ruum loo nisbeeyey dayiqata alkumayni kumkeeduna ciriiri uu yahay gacanteedu ay ciriiri tahay weliba nebigu wuxuu damcay inuu kor u qaado si oo u weyse qaato waa waa yeeli waayey ciriiri bay ku noqotay markaasuu gacantiibuu gudaha ka soo bixiyey markaasuu bannaanka ku dhaqay ayib waxaa laga qaadanayaa marka jubbadda iyo shaatiga gacmihiisoo kale yaryar dhib inayna lahayn oo qofku xihan karo laakiin dharka cawrada ku dhegan ee cawradu sawiraya kaas lama ogola hadda gacantaani wax cawraa iyada maaha dhib male haddii xataa la qaawiyo wax dhibaato ku jira male iyada dharkaasna mararka qaarada waxaa laga yaabaa qofku hadduu safar ku jiroo kale hadduu dagaal ku jiroo kale kuwaas ciriirigaa marka inuu u baahan yahaaba laga yaabaa oo baahidiisu u badan tahay oo dharkan kale waaweyn maanta dhan waa celcelinaa nin dagaal ku jirana waxba ma celcelin karan culamada marka saasay dhahan qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa bnu abi zaa'idata can اlxasani bni cayaash waa akhuu abi bakr bni cayaash abu bakr bni cayaash shucba almuqri ayuu la dhashay ayb wahuwa saduuq rawaa lahu muslimu wالtirmidiyu wالnasaa-iyu can abi isxaaqa huwa shaybaaniyu waa sulaymaan bnu abi sulaymaan can الshacbiyi can اlmugiira can اlmugiiraةi bni shucbata qaala wuxuu yidhi ahdaa dixyat lkalbiyu dixyat lkalbi ayaa wuxuu usoo hadiyeeyey lirasuulillahi sal ll ly slam rasuulka khufayni laba khuf falabisahumaa nebigu waa labistay khuf buu usoo hadiyeeyey waa qaatay waa labistay wa qaala israa'iilu can jaabirin can caamir jaabirkan yaa waaye waa jaabir bnu yaziid aljucfi can caamirinna yaa waaye shacbi waaye caamir bnu sharaaxiil ashacbi qaala wuxuu yidhi wajubbatan ayuu ku daray isaga jubbadna waa usoo hadiyeeyey falabisahumaa waa labistay xataa takharaqaa ilaa ay jeexjeexmeen yani muddou ku dhaqmay laa yadri nabiyu sal ll slam nebigu ma ogeyn adakiyun humaa am laa adakiyun mid la gowracay neefkiisa miyaah humaa labadooda laga sameeyey am laa mise maya neef la gowracay maa laga bixiyey maqaarkan ma la magdeeyey midna ma oga nebiga sal l slam adakiyun humaa amlaana in la gowracay neefka laga bixiyey in kale maunan ogeyn middan dambe marka xadiidkan dambe isnaadkiisu waa daciif oo jaabir iljucfi baaba ku jiro laakiin qofku maqaaray ayaguba ka samaysan yihiin mana weydiinin nebiga maqaarkani see xaalkiisu ahaaye waxaana maunan dhihin qala hada xadiidu xasanu غariib wa abu isxaaq aladi rawaa hada can الshacbiyi huwa abu isxaaq ashaybaaniyu wasmuhu sulaymaan wاlxasanu bnu cayaash huwa akhuu abi bakr bni cayaash qaala baabu ma jaءa fi shadi اlasnaani bالdahabi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid fii shadi اlasnaani ilkaha in lagu xiro bidahabi dahab iliga in dahab lagu xiro ama ilig dahaba qofka uu gashto ama uu dahab ku xiro ilkaha ayb qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa caliyu bnu haashim bni اlbariid wahuwa alkuufiyu saduuqun yatashayac wa abu sacdin الsagaaniyu abu sacd aلsagaani albajaliy اljucfiyu aldariir daciifun rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb marka moxamed bnu mubashir ayaa la yihahda ninkan marka waa daciif laakiin wuxuu ku kabay ali bnu ha cali bnu haashim ayuu ku kabay dacfigiisa dhib ma keenayo marka maadaama yani tirmidi isagoo maqruuna ayuu usoo wariyey waa kan maqruunu bigayrihi cali bnu haashim iyo wa abu sacdin labadooda isku daray can abi lashhab wahuwa jacfar bnu xibaan asacdiy hiqatun can cabdiraxmaan bni arafata wahuwa cabdiraxmaan bnu arafata bni carfajata wathaqahu lcijliyu can carfajata bni ascada qaala usiiba anfii sankayga ayaa la dhaawacay yowma alkulaab maalintaa kulaab yowma alkulaab marka waa maalin la yaqaano jaahiliyadii la dagaalamay fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda waa laba dhacdo oo meeshaas ayaa lagu dagaalamay markaasaa labadii dhaqca dhacdo ee dagaal ayaa waxaa loo bixiyey yowmu alkulaab alwal iyo yowmu alkulaab athaani fatakadtu waxaan samaystay oon yeeshoon sankii ku kabtay anfan san min wariqin oo fida ah sankii baan marka waxaan ku kabay buu leeyahay fido fa antana calaya waa igu uray marka fidadii baa marka igu urtay fa amaranii rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu i amray an attakhida anfan min dahabin inaan samaysto san oo dahab ah yacnii inaan ku kabto dahab oo marka haddii dahabkii la geliye lagu kabo dahabku isagu ma miriraayo ma ruujimoobaayo ma soo urayo macnahaasuu leeyahay dayib xadiidkanna oo xasan waxaa laga qaadanaa marka ilig iyo meel dhaawacoo sidaas oo kale in lagu kaban karo dahabka qaala xadaثanaa caliy bnu xujrin qaala akhbarana rabiicu bnu badrin wahuwa atamiimiyu sacdiyu yulaqabu biculayla matruku rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja ayb wa muxamed bnu yaziid alwaasitiy ninkan baa hiqatun habtun caabid ah ninkan marka matruugu ninkaanuu ku kaban yahay dhib male marka can abi lashhab naxwahu qaala hada xadiidun xasan inamaa nacrifuhu min xadiidi cabdiraxmaan bni طarafata waqad rawaa salmu bnu zariiri can cabdiraxmaan bni طarafata naxwu xadiidi abi lashhab can cabdiraxmaan bni طarafa wa qaala bnu mahdi salmu bnu raziin ayuu yihi meesha zariir ah wa huwa wahamun weeyaan wazariirun asaxu salmu bnu zariir baa asaxnima badan qaala waqad ruwiya can gayri waaxidi min ahli اlcilmi waxaa laga wariyey mid wax ka badan oo ahlu cilmiga ka mida anahum shaduu asnaanahum ilkahooda inay ku xireen bidahabi dahab wa fii hada alxadiidi xujatun lahum xadiidkaana daliil buu u yahay iyaga marka waa inay bannaantoo lagu xihan karo baabu maa jaa fi juluud fi nnahyi can juluudi sibaac dugaagga maqaarkiisa iska reebidda layska reebay dugaag maqaarkiisa in la isticmaalo dhar laga dhigto ama waxyaaba lamida ee tashabuh baana ku jiro dadka jabaabirada mutakabiriinta iyaa qofka uu shabahayaa macnahaasaa loo diidaye najaasnimo looma diidin najaastu eyga iyo doofaarka bis un baa najaas ah qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa bnu lmubaarak wa muxamed bnu bishrin wa cabdullahi bnu ismaaciil cabdullahi bnu ismaaciil huwa bnu abi khaalid majhuulu rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja can saciid bni abi caruubata can qataadata can abilmaliix can abiihi ana nabiya sal l slama nahaa can juluudi sibaaci nabiga wuxuu reebay dugaagga haragiisa an tuftarasha in la goglado ayuu reebay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa saciidun ibn abi caruuba can qataadata can abilmaliix can abiihi ana nabiya sal l slam nahaa can juluudi sibaac qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanaa abi can qataadata can abilmaliix anahu kariha juluuda sibaac kana sidaasuu yidhi qaala walaa naclamu axada qof ma ogin qaala yidhi can abilmaliix can abiihi gayra saciid bni abi caruuba abilmaliix can abiihi saciid bnu abi caruuba un baa yidhi bis ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar can shucbata can yaziid arishk can abilmaliix can الnabiy sal l slam anahu nahaa can juluudi sibaaci buu reebay haragga dugaagga haraggiisa qaala wahada asaxu can abilmaliix can الnabiy abulmaliixaas markaa lasoo feeriyo saxaabi inuu yahay in kale ayb marka haddii la yidhaha can abilmaliix can الnabiyi muxuu noqonaa marka marka ragga qaarna irsaalay ku warinayaan ragga qaarna saciid bn abi caruubana wuxuu ku wariyey musnad buu ka dhigay marka sharxu cilali tirmidiga waxaad fiirisaan juska labaad oo kale qataada dadka ka wariyo saciid ibn abi caruuba meeshuu uga jiraa marka ayb hishaam addastuwaa-ina meeshay uga jiraa ayb ayb waxyaabaha marka labadaas meel hala soo fiirsho hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed